asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan jimco wanaagsan qodobada warka habeenae dalsan fiidnimadan idiin haysana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaare rooble oo sheegay in dowladda imaaraadka dib loogu celinayo lacag looga qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka jubbaland oo kulan la qaatay safiirka imaaraadka carabta u qaabilsan soomaaliya madowga murashaxiinta oo war ka soo saaray dib u soo celinta xiriirka soomaaliya iyo weliba imaaraadka carabta faahfaahina ka soo baxaysa al-shabaab oo weerar ku qaaday gaari ay saarnaayeen ciidamo isaga kala gooshayay deegaano ka tirsan ismaamulka gobolka laamu ee kenya shir lagu heshiisiinaya beelo ku dagaalamay deegaano ka tirsan puntland oo maanta ka furmay deegaanka saaxmigaaga ciidanka xoogga dalka oo howlgallo gaara ka fuliya deegaano hoostaga degmooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellada dhexe axbaaraadka soomaalida ka baxsan ee warka habeen ku jirana waxaa ugu waaweyn tobannaan ruux oo lagu dilay bannaanbax ka dhacay dalka kasakhistaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale fiid wanaagsan saaxiibayaal waa habeen jimca ay sii baxayso sabti ay taariikhda waxay ku beegan tahay toddobada bisha koowaad ee janawari sanadka laba kun labayabaatan intii aad maqasheen ayaa ah qodobada ugu dooron warka habeen ee raadiyaha dalsan ee magaalada tani muqdisho iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta waxa uu dowladda imaaraadka carabta ka guddoomay deeq gargaar ah oo soomaaliya ay soo gaarsiiyeen deeqdan imaaraadka ayaa isugu jirtay raashin noocyadiisa kala duwan iyo daawooyin waxaana markaasi garoonka gargaarkan loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gobolada dalka soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa imaaraadka carabta kaga mahadceliyay garab istaaga shacabka soomaaliyeed isagoona sheegay inay ka go-an tahay xoojinta xiriirka soo jireynta ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah isagoona sidoo kale ra-iisul wasaaruhu raaligelin ka bixiyey dhacdadii looga wareejiyey lacag markaasi ama looga weeciyey lacag gaaraysay sagaal bilyan bishii abriil ee sanadkii garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada tani muqdisho sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan marka la eego hanaanka doorashooyinka dalka
waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan maantay u sheego inaan markhaati ka ahay mucaawanadii ugu horraysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dowladdii ugu horraysay oo ah dowladda iskutagga imaaraadka carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan waxaan rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo waana soo gaartay gurmadkiinnii waana ku mahadsantihiin waana gurmadkii ugu horreeyey oo dal walaalo ah uu nala soo gaaro sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in shacabka soomaaliyeed ay mar kasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhowaynayaan walaalahood shacabka iyo dowladda imaaraadka carabta waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgiisoo kala dhex galay labada dal soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta ee ka bilowday dhacdadii abriil ee halkan ka dhacday eeraboorka waxaan rabaa inaan u muujiyey inaan ka xunnahay waana ka raaligelinaynaa walaalaheen laba daloo walaala ayaan nahay wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay waxaanu u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin waana soo dhowaynaynaa wixii dhacayna waa idinka raalligelinaynaa bog cusub aan bilowno sidoo kale dowladda imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltanimo saaxiibtannimo ah oo uu ugu horreeyey uu culeyskeeda uu bilaabay sheekh saayid bin suldaan alnahiyaan allah naxariistii janno siiyo oo ahaa aabbihii furay ee imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa soomaaliya marka waxaan leeyahay soo dhowaada mar kale sidoo kale waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kasta aad joogtihiin waad og tihiin dowladda imaaraadka carabta ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed way soo dhoweeyeen dalkoodii ayay ku soo dhoweeyeen ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya waxaana leeyahay xiriirka meeshaha laga sii wado gacan qabsiga meeshaha laga sii wado mucaawinada meeshaha laga sii wado waxaana rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo safiirka maxamed al cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay saaxiibbada aan nahay inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah dalkana uu ku jiro xilli jiilaal ah dowladda imaaraadka way noo bilowday sida walaalaheen imaaraadka carabta noogu soo gurmadeen noogu soo gurmada waxaan kaloo leeyahay dalka xilli adagu ku jiraa xilli abaaruu ku jiraa doorashadiina waa lagu jiraa waxaan leenahay doorashahaa violent iyo dhib iyo carqalad iyo dagaalna ma doonayno
dhanka kale golaha midooda murashaxiinta soomaaliya ayaa iyaguna waxa ay war ka soo saareen dib u soo celinta xiriirka soomaaliya kala dhexeeya dowladaha imaaraadka carabta iyagoona markaasi war-saxaafadeed ay soo saareen maanta arrintaasi ay kaga hadleen midooda murashaxiinta soomaaliya ayaa dowladda imaaraadka carabta waxa ay kaga mahadceliyeen gargaarkii ay soo gaarsiiyeen dowladda soomaaliya ka oo loogu talagalay dadku ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka waxaana midowgu ay ku bogaadiyeen ra-iisul wasaare roble dadaalka uu dib ugu soo celinayo xiriirka istaraatiijiyeed ee markaas sanadihii u dambeeyey la xumeeyey ka oo ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta war-saxaafeed ka soo baxay midowda murashaxiinta ayaa lagu sheegay in imaaraadka sanadkii tegay ee dalku dhex mariyeen ganacsi ka badan hal dhibic toddoba bilyan oo dollarka mareykanka ah sidoo kalena xarun ay tahay shirkadaha ganacsiga ee soomaaliyeeda ugu dambeyn midooda murashaxiinta ayaa markaasi dowladda imaaraadka carabta waxay ku booriyeen inay dib u soo celiyaan xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya adeegyadii caafimaad islamarkaana ay fududeeyaan dalkugalka waxaana markaasi ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble maanta uu markaa qaaday tallaabo uu dib ugu soo celinayo xiriirka istaraatiijiga ahaa kaa oo sanadihii u dambeeyey markaa ahaa mid aan wanaagsanayn marka loo eego kana dhexeeyey dowladaha soomaaliya ee imaaraadka carabta inkastoo imaaraadku ay noqotay dowladii ugu horeysay markaa marka la eego macaawino loogu talagalay in wax looga qabto dadku ay abaarta saameysay ee ku sugan gobolada dalka ay soo gaarsiiyeen gudaha soomaaliya war-saxaafadeedku aada u dheera ayaa waxaa markaa u daabacnaa sida tan golaha midooda murashaxiintu waxay uga mahadcelinayaan dowladda isutaga imaaraadka carabta deeqda ay maanta soo gaarsiiyeen dadka soomaaliyeed ee abaaruhu waxyeeleeyeen goluhu waxa ay bogaadinayaan dadaalka ra-iisul wasaare rooble uu dib ugu soo celinayo xiriirka istaraatiijiga ahaa ee sanadihii dambe la xumeeyey ee soomaaliya kala dhexeeya dowladaha carabta ee aan walaalaha nahay kaa oo ay ugu horeyso dowladda imaaraadka carabta dowladda isutaga imaaraadka carabta waxay sanadkii tegay dalka dhex maray markale dalkeena dhex maray ganacsi ka badan hal dhibic toddoba bilyan oo dollarka mareykanka waxaana kala markaasi ay markaa kasoo xaroodeen xarumaha shirkadaha xawaaladaha iyo ganacsiga soomaaliyeed waxaana ku boorinaynaa in dowladda imaaraadka carabta ay dib u soo celiyaan miisaaniyaddii adeegii caafimaad iyo weliba fududeynta dalkugalka ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midooda murashaxiinta soomaaliya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu markaasi maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uu kulan kula qaatay danjiraha imaaraadka carabta u qaabilsan soomaaliya maxamed axmed cusmaan waxaana markaasi ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ugu horeeyo abaarihii ka taagnaa deegaanada maamulka jubbaland iyo sida dowladda imaaraadku ay kaga qeyb qaadatay abaarahaas madaxweyne axmed madoobe ayaa dowladda imaaraadka uga mahadceliyey gurmadkii ay ka geysteen abaaraha ka jira jubbaland iyo guud ahaan soomaaliya dowladda imaaraadka carabta waxaana sidoo kale madaxweynuhu uu soo dhoweeyey tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble isagoona markaa tilmaamay inuu dib u soo celinayo xiriirkii soo jireynta ah ee ka dhexeeya labadan dalkaasi oo waxtar u leh labada shacaaba dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta muqdisho soo gaarsiisay gargaar raashin ah oo ay ugu tala gashay dadka ay saameynta ku yeelatay abaaraha ka jira gobolada dalka waxaana gurmadkan la wareegay xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaana sidoo kale qaaday tallaabo uu dib ugu soo celinayo xiriirkii ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta kulan markaasi lagu heshiisiinaya beelo walaala ah oo maalmihii ugu dambeeyey ku dagaalamayay deegaano ka tirsan maamulka puntland ayaa maanta ka furmay magaalada ayaa maanta ka furmay deegaanka saaxmigaag sida faahfaahinta warkan ay ku egeysto waryaheena fartuun
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo ay wehelinayaan mas-uuliyiin kala duwan ayaa shirweyne lagu heshiisiinaya beelo dagaalamay ka furay deegaanka saaxmeegaag halkaasi oo dhowaan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beelood shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka labada beelood duqa degmada garoowe saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin ka tirsan puntland wuxuuna ujeedka shirka uu ahaa sidii xal looga gaari lahaa dagaalada soo laalaabta ee deegaanada saaxmeegaag iyo sankajabiya ka jira madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan karaash oo shirweynaha furay ayaa ka dalbaday labada dhinac inay nabadda qaataan maadaama la arkay in dagaal waxba uusan tarayn odayaasha dhaqanka labada dhinac ayaa dhankooda waxa ay shirka ka sheegeen inay diyaar u yihiin dib u heshiisiinta iyo in la kala qaado maleeshiyaadka dagaalamay ee dhulka isku haysta shirweynaha dib u heshiisiinta maanta ka furmay deegaanka saaxmeegaag ayaa la filayaa in gabagabada laga soo saaro qodobada ay ku heshiiyeen labada beelood waxaana amniga deegaanka lagu wareejiyey ciidamada ammaanka puntland
waryaheena fartuun oo ay mahadsan tahay ciidanka xoogga dalkana waxay markaasi howlgallo ka fuliyeen deegaano hoostaga degmooyinka balcad iyo juwaar ee gobolka shabeellada dhexe maxamed deekalfa ayaa faahfaahinta warkan eegaya
ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada saddexaad ee qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka ayaa waxay howlgallo qorshaysan ay ka sameeyeen inta u dhexeysa degmooyinka jowhar iyo balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle howlgalka ciidamada ayaa waxaa si gaar ahi looga fuliyey deegaano hoostaga jowhar iyo balcad sida gololey daa-uud cadayga moorojiido jiddo saarsaare gumarey iyo jidka isku xira labadaasi degmo taliyaha howlgelinta guutada saddexaad gaashaanle ismaaciil kuulow xasan tuure oo hogaaminayay howlgalka ayaa sheegay in waa inta uu socday howlgalka inay ciidamada qaraxiyo miinooyin ahi ka soo saareen waddada ay sheegeen inay geliyeen al-shabaab taliya ismaaciil kuulow oo ka warbixiyey ujeedka howlgalka ay sameeyeen ayaa sheegay inuu yahay mid lagula dagaalamayo al-shabaab maadaama shacabka deegaanadani ay dhibaatooyin ay ku hayaan waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale taliyaha howlgelinta guutada ayaa wuxuu intaas uu ku daray in howlgalka ka dhankaa al-shabaab ay sii wadi doonaan islamarkaana ujeedku uu yahay xaqiijinta amniga deegaanada gobolka shabeellaha dhexe dhanka kale taliyuhu wuxuu kormeer uu ku tegey taliska ururka sagaal iyo tobanaad ee guutada saddexaad ee fadhigiisa uu yahay qalimow wuxuuna kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka kana fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara qarannimada
wariyaheena maxamed deekalfa waa u mahadsanyahay halka warkaasi habeen aad kala socotaan waa raadiyo adalsan ee magaalada tani muqdisho markana aqbaraadka soomaalida ka baxsan tobanaan ruux ayaa lagu dilay banaanbax ka dhacay dalka kasakhistan ciidamada ammaanka ee dalkaasi ayaa sheegay inay dileen tobanaan ruux oo ay ku tilmaameen inay hayeen rabshadawadayaal liddi ku ah dowladda kadib markii howlgal lagu soo celinayo ammaanka magaalada ugu weyn ee almati uu ka qabsoomay gudaha magaaladaasi afhayeen u hadashay booliska ayaa sheegtay in falkaasi ay sameeyeen kadib markii dibadbaxayaashu isku dayeen in ay la wareegaan saldhigyada booliska ee magaaladaasi inta la xaqiijiyay sideed asgari oo ka tirsan ciidamada nabad sugidda ayaa horey loogu dilay qalalaasiha kadib markii la jibaaray qiimaha gaaska ee dareeraha ah dowladda raashka ayaa waxay go-aansatay in uu markaa diro ciidamo codsi ah oo ka yimid madaxweynaha kasakhistan kaysam tokavi dibadbaxayaashan ayaa iyagu diidan dowladda waxayna ku sugan yihiin magaalada ugu weyn dalkaasi ee almati waxaana markaa xoogeystay arbacadii lasoo dhaafay in ay markaasi xoog ku galaan xafiiska duqa magaalada guudahaan warkii habeen oo aad kala socoteen saaxiibayaal fiidnimadan raadiyaha dalsan ee magaalada tani muqdisho waa inaga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la jaanqaadka warka habeen
wararka adla haysa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel